إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka e aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay howlgallo kala duwan ka fuleen gobolada shabeellaha hoose iyo gadow in ka badan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan sii dhammaanaya ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta afaraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay nin wadaad ah iyagoona xarag iyo jirdil u geystay tiro dhallinyaro ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa beenaalay oo dhulboob ku tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud waxaa isa soo taraya dhaqan xumada ay dalka la soo gelayaan shisheeyaha kuwaasoo aanay jirin cid ay uga baqayaan ku xadgudubka dadka soomaaliyeed intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii u waaweynaaye warkayaga subax yimiinkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhdii hijiriyad ay ku beegan tahay shan iyo tobanka shacbaan kuna afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan afar iyo tobanka bisha februari laba kun shan iyo labaatanka intaanu gudagelin faahfaahinta wararkii aad soo maqasheen oo dhammaystiran war deg deg ah oo goordha warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kusoo dhacay ayaa sheegaya in duleedka deegaanka u dhegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xalay dadku dileen gaar ahaan deegaanka ibuti ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay dileen hal ruux oo waayeel ah iyadoona ay ka dileen laba lo shan kalena ay ka dhaawaceen askarta fuliyey weerarkan ayaa la sheegay inay ahaayeen ciidamada loogu yeero gorgor oo ay soo tababartay dowladda turkiga kuwaasoo dhibaatooyin fara badan marar kala duwan u geystay dadka shacabka ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay howlgallo kala duwan ka fuleen gobolada shabeellaha hoose iyo gadow dagaalyahaan waad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar culusoo habeen dheelmad ah ku qaadeen xerada askarta yuganda iyo saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose in muddaa jabaqda rasaasta ayaa laga maqlay gudaha degmada janaale iyo deegaanada kaabiga ku haya ilaa iyo haatan nama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan isla shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose markan iyo gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya howlgal qaraxaha ayaa guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawe ee gobolka gedo kaasoo lala eegtay fariisinaya askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin kontaroolka loo yaqaano dhanka garbaharey waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada dowladda federaalk ee lala eegtay qaraxa in ka badan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan sii dhammaanaya ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii sabtida sagaalka bishan aynu ku guda jirnay shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sideeda februari laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey deegaanka misagawa ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya qaraxan ayaa lagu beegsay horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka macuusaleyda oo lagu magacaaba jiray cabdi daahir cusmaan dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan ayaa ka dhashay dagaallo si daran loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuusaleyda kuwaasoo ka dhacay duleedka magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya inta la xaqiijiyey dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay koob iyo afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusaleyda iyadoona ay ku dhaawacmeen shan iyo afartan kale waxaan u helnay qaar ka mid a magacyada askartii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan kuwaasoo kale ah kow muumin dheere labo cabdulaahi xuseen geedi saddex jecelow cusmaan xasanow afar maxamed cali xaamud shan baryare axmed gobasuge waa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka lix maxamed cabdulaahi shiilow toddoba muxudiin cabdulaahi sideed maxamed abuukar hagar sagaal maxamed salaad taangi toban cumar cali farey koob iyo toban ciise yuusuf maxamed jabiil guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafici waxay ku asqaysay fariisin askarta dowladda federaalka ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada beera yabaal iyo aboorey oo ka tirsan gobolka hiiraan dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca saddex kale maalintii axadda ee toddobaadkan tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan sagaalka februari laba kun shan iyo labaatanka askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsay gudaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu dilay hal askari iyadoona ay ku dhaawacmeen shan kale markan iyo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya qarax culus ayaa lala beegsay ciidamo ka tirsan kuwa xabashada etoobiya ee ilaalada ka haya garoonka magaalada baydhabo waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada etoobiya mana soo gaareen faahfaahin intaas ka badan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen saldhiga ciidamada uganda ay ku leeyihiin garoonka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ma soo gaareen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas qarax gaari lagu gubay ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay deegaanka cadow dibileeh hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga qaraxa lala helay mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii isniinta koob iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku astaysan tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isku magacaabay sirdoonka ayaa lagu dilay qarax lala egtay gaari cabdibilaaho ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku socdaalaya nawaaxiga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arbaco saddex iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan laba iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qaraxa waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kaasoo lagu beegsay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa xaafadda gubta gaar ahaan halka loo yaqaano tiida qaraxaasi waxaa ku dhintay askari lagu magacaabi jiray indhoos halka lagu dhaawacay laba kale militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku miray xiro ciidamada shisheeye ee soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaallo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk oo khasaare lagu gaarsiiy ayaa ka dhacay bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xardheer ee gobolka mudug maalintii khamiista afar iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada saddex iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay askar ka tirsan ciidamada etoobiya oo u socday garoonka degmada waajid ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya inta la xaqiijiyey qaraxan ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaaniyo jubbada hoose iyo maalintii shalay howlgal gaar ah oo dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka dhubley ee gobolka jubbada hoose ayaa dhegta dhiigga loo daray maxamed axmed siigaale oo ahaa guddoomiyihii deegaanka wadajir ee hoos tagta degmada dhubley ee gobolka jubbada hoose waxaana ciidamada al-shabaab ee qaaday howlgalkan soo furteen gaari sigsiig ah iyo laba qoryo ee k ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadba toddobaadka kasii dambaysa sare u qaadaya howlgallada ay ku naafaynayaan ciidamada dowladda federaalka iyo askarta shisheeye ee duulaan gardarada dalkeena soomaaliya ku jooga muasasada warbaahineed alkataib ayaa baahisay qaybta afraad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin filimkaas ku saabsan waxaa la diyaarah yaasir cabdalla
bismi illaahi araxmaani araxiim
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما waa qaybta afaraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee dhowaan loo soo xiray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid ahaayeen abwaano soomaaliyeed oo aad looga garanayo dhulka soomaalidu degto qaybtan waxaa masraxa ka soo muuqanaya abwaano soomaaliyeed oo miisaan leh iyo odayaal dhaqan oo maqaam ku leh halganka jihaadka ee soomaaliya dhammaantooda waxay cabbireen dareenkooda farxadeed ee ku aadan mucaskarka iyagoo dirayo fariimo kala duwan nabadoon ibraahim moxamed nuur malaaq moxamed nuur iyo xaaji cabdulaahi axmed moxamed oo dhammaantooda hormuud u ah qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed kana mid ah ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa xafladda qalinjibinta hadallo ka jeediyey iyagoo toogtay mawaadiic iyo qodobo muhiim ah
xaqiiqdiisa aad la socotaan adduun waxaa ka jira ligdan ama herdin ayaa ka socda oo been alkufri waalmuslim gaaladii islaamku waa ishayaan gaalo waxay leedahay islaam ha la laayo islaamkuna wuxuu taagan yahay gaalaha la zuuliye soo ma ahan intaasaa noo ballanna ayagana waa ballantoodii annagana waa noo ballantayni ballanta ilahay baa laakiin meel imaanaysa soo maah ilaahayna yuu la jiraa jalla wacalaa muslimiintuu la jiraa sooma ogidina maylana ilaahay tabaaraka wa tacaala ku codsadaane in ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka fadhiyo oo muslimiinta eh ahlu iimaanka eh in ilaahay haniinkiyo ilaahay garab haninkisi- haniisiyo gaaladuna isla burburin maylanaaha insha allah maylanaah dadkana dheegaw ama maqalkaana dheegaw ama dheega doona ama nacaraga doona ikhwaana inta barwaaqi yaal jihaadka kan qeybaa ka leenahay qeybka unu ka leenahay doorkan un qaadanay salfido doorkan un qaadanay insha allaahu horna waa u ballan qaadna haddana waa u ballan is u ballan qaadnaa in gaala hasnu jaandaansanna gaala oo afet u nasraracna jamaal cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano abwaan samakaab oo ka mid ahaa ciidamada mujaahidiinta ee ka soo qalinjibiyey mucaskarka sheekh bashiir ayaa goobta ka tiriyey tix gabay ah oo ballan ah oo uu ku xoojinayo jihaadka iyo halganka nimankii baanaan jiray ilaa baalka laga qoyo nabadbaad iyaa jeerman qudha laysla wada buuqo oo ay jisyada soo baxshaa nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqayay yeelkii sidii maanbariya maanbilaa loogu kala baydhay ee midiba baal uu kace laysu bogi waayey waxa maanta baabkaa ku sugan ama bartaa jooga geesiga burkiisa u dubta ee baadiyahan jooga ee kayntan baadkiya hadhkala diinta baranaya ee maalintuu baastamcana beleda oogaya iyo nacaskan buuryada qab ee bayse dhabanaya ee inuu iftiinkanu bakhtiyo buur walba u jiidhay laysbarayse maantii jihaad buun koloo tumaye buushiya u saamaa u siday laba bandiiroode inay gaaladii innaga baqdeen waxa bayaankiiya waataa dhulkii laga bannaday baaxad dalahaye samaday sidii baala ley bawda ka hayaan
abwaannegeeya cali khaliif oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah kana mid ahaa ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa isaguna jeediyey gobay uu kaga warramayo xaalka soomaaliya iyo duulaanka shisheeyaha ee uu la kulmayo dalkan soomaaliyeed
geyshkii nebigii iyo garabsiga xaq iyo diinta iyo samiir wuxuu gooyo waxay guushu noo saaran tahay geylan diriireeda nin kastoo sariir dheer ku gamay gaadhi kari waaye gaashaan beriya baannu nahay gumuc afkiisiiye waa noo go'aan dhimashadii iyo geeri sharafeeda gacmo laaban waa been ninkii guul ka daydayeye gobonnimada waa dhiig ninkii goosan karayowe gumaysigu bilaash kuma tagiyo geriyo iilaafe garowshiiya iyo waa ku ceeb waa gudboonnahaye haddii aan xeryaha loogu gelin dib uma guuraane niman yahow muddaa gaaxsateen godobi taalkiine dhaaxaa dareen gaamuriyo ciilna geliseene dhaaxaadna kala goosateen nin iyo gaarkiiye dhaaxaa gantaaliyo hob culus nagu garaacdeene dhaaxaa waxaa geysateen lay gabbaanadaye dhaaxaa habeen gowracdeen geesi diriireede dhaaxaa gacmaa naga xidheen gaabsi nololeede dhaaxaa gabbood nagu fasheen labada gooroode dhaaxaa xusuusaha gunnimo noogu tiriseene galoof noqotay saadaaladaa xoogga geliseene soomaalidii gamasanay tuuro gibishiiye hadday ficil la wada guuxayaan gebi ahaantoodi
abwaan cabdiwaaxid gamadiid oo isaguna ka hadlay xafladda lagu soo xirayo mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu mucaskarkooda loogu magacdaro sheekh bashiir uuna ahaa halyey garab waayey balse maanta garabkiisa ay iyagu yihiin wuxuuna mariyey gobay muhiim ah boqol farxadood baa isu kay fuulay shalay ninaan la sheekaysanay waxaan ku yidhi waxaa laga yaabaa macaskarkeenna in sheekh bashiir loo bixiyo manaan ogeyn markaan waaqica akhriyey iyo toyga lagu jiro aad baan ula qayrooda imika ciddii soo bixisay allaha barakeey halkuu ku baxay baan ogaa haa looma helin maalintii gaal baa sidaa iskaga taagay wejiga waa kan raggiisii haa raggiisii waa kan farxado kalena way raacaano fara badan oon akhriyayno halkan maanta ka jira dib baan u dhiganaya wixii aan hadal ku sheegi laa gabay kooban baan ilaahay idamkii ku sheegaya mar haddaad guddida weerariya gala inaad layso gembiyo ka gaashaamo gadanna u raace markaad guduub u lishaamaysana geed isugu toosi goortana la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayskaad gashada kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiya wadna gacan ayay qaadeen qaybtan afaraad ayaa ah xalqada ugu dambaysa ee ay mu'asasada warbaahineed alkataa'ib ku soo gudbinaysay kelimaadka laga jeediyey xafladdii lagu soo xirayey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflaxeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid yihiin culimo odayaal dhaqan iyo abwaano soomaaliyeed
بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد maamulka ay xabashadu ka dhisteen dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay nin wadaad ah iyagoona xarag iyo jirdil u geystay tiro dhallinyaro ah maxamed qaasim ayaa warkan la diyaaraa maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay nin wadaad ah iyagoo xarig iyo jirdil u geystay tiro dhallinyaro ah maleeshiyaad ka tirsan maamulka dowladda xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay tacadiyaad kala duwan ka geystay qaybo ka mid ah dhulkaas macalin xaashe xasan ibraahim oo ka mid ah culummada degmada mulla ee dhulka soomaali galbeed ayay maleeshiyaadka maamulka mustafa cagjar waxa ay si bareer ah ugu dhaawaceen halkaas isagoo dhiigbaxaya ayay maleeshiyaadku iskaga tegeen wadaadka ay dhaawaceen waxaana ugu dambeyn usoo gurmaday dadka deegaanka kuwaas oo dhigay xarun caafimaad si loola tacaalo xaaladiisa geesta kale ciidamada maamulka ee xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay rag dhallinyaro ah dhibaatooyin ugu geysteen degmada qabri bayax ee ay gumaysato itoobiya saacadihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka iyo ciidamada booliska ee maamulka xabsiga dhigeen tiro dhallinyaro ah kuwaas oo ay qaarkood dhaawacyo u geysteen dhallinyarada ay ugaarsiga ku hayaan maleeshiyaadkan ayaa waxa ay eed uga dhigeen in ay soo abaabulaan qorshayaal ka dhan ah maamulka halkaasi ka jira ayna sameeyeen kicin dadweyne sida ay hadalka u dhigeen tallabadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan maleeshiyaadka liyu booliska ay xabsiga u taxaabeen dhallinyaro ay ka qafasheen degmada dhagax buur oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa beenaale iyo dhulboob ku tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud faahfaahinta warkan waxaa la diyaarah mubaarak cumar xildhibaan daahir amiin jeese oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa beenaaliya dhulboobe ku tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud xilli uu daahir waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa waxa uu dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk kaasoo dowladdiisu xilligan wajahaysa gabadhacleen siyaasadeed daahir waxa uu sheegay inuu ogyahay xasan sheekh inaanu dib loo dooran doonin sidaas darteed uu qaatay qorsha inuu boobo wax waliba dholalka caamka aan xaraasho xasan dibdibba xilliguu ma soo dooranayo jeebka buuxso wax walba xaraash dadka been u sheeg fiir madaxweyne dhahaayo doorasho qof iyo cod ahaan rabaa oo dadkana barakicinaaya ii kaadi oo dadka barakicinaya run may tahy sidoo kale mar uu tilmaamay waxa uu xasan sheekh beenaale ku yahay ayuu sheegay in horey uu sheegay in etoobiya tahay cadowga soomaaliya haddana la arkayo isagoo marxabeynaya ra-iisul wasaaraha etoobiya ee biyi axmed kaasoo garoonka diyaaradaha adisaaba ay ku soo dhoweeyeen qaar ka mid a ciidamada etoobiya ugu talgashay inay ku babto badda soomaaliya waxaana la arkaya isagoo u dhul caddaynaya ciidankan xasan marka haddaan idhaaho beenuu shacabka u sheegay kow laba saddex afar shanaan dhihi karaa waxaa ka mid a inuu yidhi etoobiya cadow aan nahay inay cadow ahayn wuxuu uuna tusay asigoona dadka soomaaliyeed la hadlin kaligiis cod lama noqonin shacabkaa cod la noqday waa inaad shacabka la hadlaa ka hor intaadan tegin oo qanciyaa asagoo waxaan aragnay oo cadowgii koowaad hab siinaya shacabka naxtintayn laxeen ilaa iyo hadda waray sheegaan ay leeyihin aniga daahir intaan ka hadlayn waxaan ku yidhi asaaba lafihiisa khatar ay galeen ninkii shalay cadowga koowaad ku sheegay markaas u tegay raashinkii aska cuna haddii lagu sameeyo lix bilood la dhab lagu yidhahda ka waran kasoo gudub etoobiya meel shir jiraa intay ku qabatay ay tiri mou waa ka baxay ay tiri marag aawa ninkii noo ballan qaaday ee weliyul axdiga aan ummadda soomaaliyeed ugu dhignay ee noo ballan qaaday iyadoona meel fagaaro ah aanan ku sheegin oon dhihin waan ka baxay aanan dhihin la kulmi mahayda intay aad xaggee aad si kastaba ahaatee khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ayaa u muuqda inuu gaaray meeshii ugu sarraysay waxaana madaxda villa soomaaliya lagu eedanaya inay lacago ka samaynayaan dulalkii ay ka boobeen shacabka reer muqdisho ay u adeegsanayso qabanqaabada doorashooyin ku sheegyo siyaasadeed iyadoona haatan wajahaysa cadaadisyo xoogan uga imaanaya xildhibaanada mucaaradka kuwa xukuumadda uu majara u hayo xasan sheekh warkaan dhegaystayaal subaxnimadan jimcaha wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxaa isa soo taraya dhaqan xumada ay dal kala soo gelayaan dadka shisheeyaha ah kuwaasoo aanay jirin cid ay uga baqayaan ku xadgudubka dadka soomaaliyeed faahfaahinta warkaan waxaa inoo akhrinaya farxaan cali cabdulaahi dhowaan waxaa deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka taliyo maamulka somalilan ka dhacday arrin xadgudub ah oo loo geystay gabar soomaaliyeed taasoo oo uu ku kacay nin shisheeye ah oo la sheegay inuu yahay yuutuubar mid ka mid a culimmada ku nool deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatadu ay tahay dalkii oo iska furan ciddii doontana ay soo gelayso wuxuuna dhallinyarada ugu baaqay inay diintooda iyo dhaqankooda ilaashadaan qadiyadan ninka yuutuubarka ahee inaanta ku dhunkaday suuqa waa qadiyad laga dharagsan yahay oo la ogyahay wey laakiin waxaasoo dhan run ahaantii waxa weeyaan dadka ajnabiga dalka imanaya haddii la xakameeyo dadka ajnabiga dalka jooga ee shisheeyaha ee dalkaas usoo shaqo tegay ama iska soo gelaya dal iska firiyaho iska bannaano wax ildoon laga samayn karo inay arkeen ta labaad waxaan usoo noqonaya dhallinyarada hablo iyo naba waxa weeyaan dalkiina sumcadiisa ilaaliya waxaad ku ilaalin kartaan waa diin iyo dadnimo iyo damiir iyo aqoon waxaad ku ilaalin kartaan waddanka sharciga islaamka kadib waxaad ku ilaalin kartaan damiirka ilaahay ku siiyey dhacdadan ayaanan ahayn mid ku cusub gobolkan horey ayaa waxaa magaalada hargeysa nin u dhashay dalka jarmalka uu fal dhaqan xumo ah kula kacay gabdho soomaaliyeed isagoo ka diyaariyey muuqaallo anshax xumo ah islamarkaana hadalhayn badan ka dhalisay guud ahaan dalka maamulkaas ayaa wax jawaab ah ka bixin waxa uu ku kacay ninka shisheeye marka laga yimaado xumaanta uu ninkan ku kacay ayaa waxaa dhulka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay somalilan iyo guud ahaan goobaha ay maamusho dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka ku baahday falalka ka baxsan shareecada islaamka islamarkaana jirin cid ka hadasha oo ka falcelisa akhlaaqdarada ku faafaysa bulshada muslimka warkii dhegaystayaal saake oo jimcaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inagaynta